الأنبياء والمرسلين حضرة الرابعة عشرة نكاح المشركات ومحن قرية قفقة مشركة أما منك مشركة إلا قرصده قفقة هدو مشرك يهي رقية دوما ذكت استعاده إلا لا قرصنين أيام مركة آياتنا آية البامس qaala allahu tacaala rabbidaa waxa uu kitaabkiisa kariimkaa ku yidhi walaa tankixuu ha guursanina ragga muslimiinta ahow almushrikaati dumarka mushrikaadka waa aayadda laba boqol iyo koob iyo labaatan ee suuratu lbaqara laba boqol iyo koob iyo labaatan walaa tankixu lmushrikaati dumarka mushrikaadka ha guursanina xataa yu'min ilaa ay ilaahay rumeeyaan ilaa ilaahay rumayso gabadha iyaan la guursanin walaa amatun addoon mu'minatun ilaahay rumaysay ayaa khayrun ka wanaag badan min mushrikatin mid gaalad ah walow acjabatkum haba idin yaab geliso ha idin xiise gelisabee addoontaa mu'minaduunbaa tan kale ka fiican walaa tunkixuu hablihiinna ha u guurinina raggiiow raggii muslimiinta ahayow almushrikiina ragga gaalada ah hablihiinna ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ilaahay rumeeyaan qofkaa gaalkii jeeru ilaahay rumeeyo inantaana ha u guurina wala cabdun mu'min addoon alla rumeeyey khayru wuu ka taya roon yahay min mushrikin mid gaala wuu ka qiimo roon yahay walow acjabakum kaa gaalka ahi haba idin yaabgeliyo quruxdiisiiyo qoladiisiiyo adduunkiisa ulaa'ika gaaladaasi yadcuuna ila annaar dadka waxay ugu yeedhayaan naar halka ay ka dul geeraarayaanay dadkana ugu gacan haadinayaan waa naar wallaahu yadcuu ilaahayna dadka wuxuu ugu baaqayaa ila aljannati waalmakfira janno iyo dembi dhaaf biidnihi karsiintiisa iyo baaqiisa biidnihi amarkiisa iyo fasxiisa wa yubayinu wuxuu caddaynayaa aayaatihi linnaas aayadihiisana dadku u caddaynaya lacallahum yatadakkaruun si ay u waantoobaan ayaa ilaahay aayaadka ugu caddeeyey ama waxay mudayin inay waantoobaan waxna fahmaan guurka islaamku aada iyo aad ayuu qiimo u siiyey waxaanu ka dhigay mid ka caawinaya qofka diintiisa iyo dunyadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo iimaankiisaba intaba ilaa culimmada qaarkood ay ku fasireen rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana oori wanaagsan hadday gabadhii ducaysanaysana nin wanaagsan alxasana ilaa uu nabigu xusayba calayhi salaatu wasalaam addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu waa bagaash agab weeye raaxa weeye raaxadeedana waxa u fiican ruux wanaagsana kugu lamaan oo macnaha say kuu noqda ama oori qofka ilaahay gabadh wanaagsan uu siiye ninka wanaagsanina waa la miduune diintiisa barhkeed ayuu ilaahay ka saaciday falyattaqi illaaha fii shadri ilaakhar ilaahay barka kalaha kaga cabsado ba'waha xadiidku mar haddii heerkaa ay gaadhsiisanta inuu wax sagsaag iyo cangadowl leh uu guurkii noqdo ma aha ee waa in miyirka loo eegaa sidaa darteed baa soddonka dumara ee guurkoodu xaraamta yahay waxa ka mid ah gabadh mushrikada in la guursado gabadh mushrikada in la guursado guurkeedu waa xaraam ninkiina inuu gabadh kaa guursado kugula xidhiidho mushrig ahaa waa xaraam aayaadku taasay ka warramaya waxaa kaloo ilaahay uu raaciyey in sababtana uu raaciyey sababta loogu diiday sababta loogu diiday waxa weeye ulaa'ika yadcuuna ila annaar waxaa kaloo rabbi uu xusay dadku had iyo jeer waxyaabaha ay u habradaan markay ifkan joogaan ama ay aada u baneeyaan inaanay ku lugoyn taana rabbi waa sababeeyeyoo waxa uu tilmaamay quruxdu inay laba quruxood tahay laba quruxood baa jira waa laba jamaal jamaalun daahir wa jamaalun baatin qurux muuqata iyo qurux qarsoon quruxda muuqataa waa taa la arkayo maalkii iyo quruxdii qofka ka muuqatay cadaankiisii iyo qoladiisii iyo jinsiyadiisii iyo jawaaskiisi iyo baasaboorkiisi iyo lacagtiisi waxyaalahaas waa qurux muuqata quruxda qarsoonina waa qofka akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo iimaankiisa u qarsoon weye ee ku talagalka leh waa labadaa quruxood haddii iminka lagu doorgeliyo lagu idhaahdo shaygani shaygaa buurale halkaa kiiloogaa kuusani waxa weeye dahab naxaas lagu shub dusha lagaga waxeeyey kan kalena waa naxaas buuran oo dahab dusha lagaga shubay iyomaad hinjinaysa labadaa iyomaad qaadanaysa dabcan mar naxaasta waynu ka jafiye kaad hoostiisa uu wax fadhiyaan ee dahabka badan uu ku jiro inta yada naxaastaa waynu ka waxayne ayun baynu qaadanayna oo dee dahabka iyo iyo kan yaryara ciyaalka loo iibiyeen siliska iyo dhagaha iyo bahalaha shuuliyada yaryara ciyaalka loo iibiyo ciidda so isuma midabega way isu midabegi laakiin way kala tayaroo yihiin way kala duwan yihiin waa labadaa quruxood markaasuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam gabadh waxaa loogu xishaa afar buuri qoladeeda iyo maalkeeda iyo dhegteeda iyo diinteeda diintii akhlaaqda ka raacbi fadfar bidaati diin waa saas wey quruxdu way suulaysaa waa run wey islaantii markaa dee camankun baa corcoori maalkii wuu suulaya qodadii way suulaysaa oo reer gabadh baa kaa raacda waayo laakiin ta soo haraysee ku anfacaysa ubadkaaga anfacaysa aakhiradaada anfacaysa waa diintii akhlaaqda marka dadkan mushrikaadka iyo mushrikiintani markan ilaahay uu leeya walow acjabatkum iyo walow acjabakum haba ku yaargeliyo quruxda muuqata haba kugu yaargeliyo kuwan kalena ilaahay markanuu leeya walaamatun mu'minatun khayr iyo walacabdun mu'minun khayr waa quruxdii daakhiliga ahayd buu haystaa aljamaal albaaini quruxdii baainka ayuu haystaa acayntaa wey maaha wax la iska sheegayo une waa xaqiiqo loo soo noqday wey walaa tankixu lmushrikaati xataa yumin ilaa ay ilaahay rumeeyaan dumarkii mushrikaadka ayaan la guursan addoon ilaahay rumaysay baa mushrikad ka khayr badan walow abayda yaad gelisay taas waa inaad gabadh aan diin lahayn oon kitaab lahayn oo mushrikada oo dabcaabuda oo sanar caabuda inaad guursataa ma banaana eeg taa hore tankixuuba oo taadu way kor dhalnay oo ficilku hal mafcuul buu qaadanayay ficil faacil mafcuul buu aha markan dambe tunkixuu taadu way duwan way goran tahay markaana ficilku wuxuu qaadanayaa laba mafcuul walaa tunkixuu banaatakum hablihiinna ha u guurinina weeye almushrikiin alrijaal almushrikiin ragga gaalada hablihiinna ha kula xidhiidhina xataa yu'minuu haayaduna waxa weeye jeero alla ay rumeeyaan markaasaa la rafiiqi karaya markaasaa lala xidhiidhi karaya markaasaa gaca la noqon karaya laba kala ummadood bay sanu isugu loo xidhiidhi karaya ولcبد مؤمن خyر من مشhرك وlو أعجبكم أuلئiكa يdcوuna إلى الناar والlah ydcوu إلى الجنة والمغفرaة بإذنه marka aيadda waxa laga faa'idaysanaya dee نikaax inaanu mطلق ahayne dumarka qaarkoodu guurkoodu uu xalaal yahay oo ay gayaan yihiin qaarna gayaan ma aha bal qaama bihi maanicu min mawaanici nikaax waxa ku qotomay oo isku taagay waxyaabaha nikaaxa hor joogsada mid ka mida waxyaabaha nikaaxa hor joogsadaana waa waxyaabo badan waxaa ka mida xidhitinimo waxaa ka mida xigtanimo oo dee nasab iyo nikaax weeye waxa ka mid a licaam waxaa la yidhaahdo gabadhii haddii sida suuratu nuur ay ka warramayso malacanayda dhex marta mawaanicu nikaax waxaa ka mid a alkufr gaalnimada haddii gaalnima ay timaado guur xalaal maaha mawaanicu nikaax waxyaabo badan baa markaa lagu tirayaa ilaa soddon dumara soo saaraya in la guursado marka ahlukitaabki iyagu way ka duwan yihiin ahlukitaabki والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سورة المائدة إلى هذا كحصة وحقول كودو الحلال دي هاي دمر كعفيفات كاهد ورسولة سناعا ككوة هين إيه أهل الكتاب كاه فقول كودو وين الحلال قالوا ويهين لكن وين كورا سكايا oo waxay iyadu diidaysaa uun dee ilaahay way ogoshay kitaabku kutubtii lagu soo dejiyey iyo rusushii loo soo dirayna way ogoshay laakiin nebi maxamed un bay diideen iyagu waxaa laga yaabaa waxyaabo meelo la isaga keeni karaa inay badnaan karaan oo markan qofkii oo wax biliiskaraysana wax aaminsan oo cibaadaysanaya qofkii oo akhlaaq wax kale qofkii oo tahaaradii iyo nadaafadii ilaalinaya oo dee xaydkii iyo wixii iska nadiifinaya waxyaabo badanoo noocaas ayay kaga duwantahay tan kale waxba aaminsanayn marka waa kala duwan yihiin tan mushrikiinta iyo mushrikaadkuna waa kuwiyaan kitaabka lahayn kuwa ahlulkitaabka ana inay bannaan yihiin oo guurkoodu jaa'is yahay waxaa bannaysay suuratu almaa'ida marka aayaddanina waa khaas waxaa lee waa caam aayaddaasina waa khaas oo gaal oo dhan guurkiisu mamnuuc maahee kaa kitaabka leh guurkiisu waa jaa'is iyabay jirto taas haddana waxaa dhacday cumar bn اkhaaab radia allaahu canh in asxaabta qaarkood sida xudayfe iyo nin kale ayaa guursaday dumar ahlulkitaaba qoraal buu u soo sameeyeyoo waxa uu yidhi war iska fura daarfur buu labadiinaa nin asxaabtay guursaday dumarka ahlulkitaabka ahow iska fura dabeedna xudayfa waxa uu yidhi atazcumu annaha xaraam fa ukhallii sabiilaha waarba waxa aad sheegaysaa inay xaraam tahay oo xaaraamnidaan usii daayaa miyaa lee buuri laakiin waxa aan ka cabsanayaa buuri akhaafu an tacaatu lmuniisaati minhun waxaan ka cabsanayaa qof gaali ee kolley ma dhowrsoonidiisu ma badnee in kuwo sinaysta a u dhacdaan oo halkaa sharaftiini ay ku dhimato sababaha qaarkoodna waxay tilmaamayaan in dumarkii mu'minaadka ahaa aan laga tegin oo qofkii diinta lahaa ee islaamka ahaa ee halkan jooga oo diyaara taasoo loo tallaabaa waxay keenaysaa kale inuu cadilmo taasi waa markaa cumar ka sugnaatoo ka soo aroortay idan markaa iyaga lafdigooda in laga fadli badan yihi oo gabarh mu'minada inaad guursata ay ka fadli badan tahay ayaa halkaa cumar uu ku caddaynaya fahamkiisa iyadoo wakhtigan aynu joognana dee ay iskaba sillanaadeen oo wixii ibaaxiyada la odhan jiray macnaa dadku inay xorriyaddooda diin ka dhigtaan oo kitaab iyo waxba aanay tixgelinin taasaa ku badan ahlu kitaabka asaab ugu badan iyadoo yuhuudiyada nasraaniyada ayaa haddana waxay kitaab ka garanaysa iyo waxay ka haysataaba aanu jirinba markaasaa ibaaxiyada waxaa la idhaahdo in qofka xorriyadiisu hagto taasaa dadkii ku badatay idan wakhtiganna wakhti lagu dhiiran karaba ma aha oo wax xalaal la odhan karo wax badan baa ku xeerana shukuuka marka sidaasaa loo kala qaadaya cabdilaahi bni cumar saxaabiga la odhan jiray isagu waxaabu qaday taa kitaabiyadda ah iyo yuhuud iyo nasaare mid kasta ahaadee inayana la yska daayo markaasaa wuxuu odhan jiray waar maxaa ka weyn haddii layidhi mushrikaadka ha guursamina maxaa ka weyn in ay tidhaahdo ciise waa ilaahaygii ama cusayr baa ilaahaygiya ama addoon addoommaha ilaahay ka mida inay kuwa ahlu kitaabkii ku sheegaan inuu ilaahay yahay ayaa cad dee mushrigna waa qofka ilaahay wax la caabuda wa qaalat alyahuud usayru ibnu allah wa qaalat annasaara ilmasiixu bnu allah qolana kana yidhaahdeen waa ilaahay qolana kana yidhahdeen waa ina ilaahay waaya waxa kale oo markaa ilaahay baa addoomaha wuu ka warhaya walow ajabatkum walow acjabatkum bal maanta eeg caalamulislaami iyo caalamkan kale ee ka soo hadhay galbeedka dadku isku si uma arkaan oo adigaa halkaa marka aynu joogno innagu qofku waxa uu ku xisaabtamayaa inuu jinsiyadaha wax ka helo soo wax jira maaha wa halkanaan iska joogaye laakiin waxaan doonayaa jinsiyadii jawaabka inaan iska raadsado mararka qaarkood bay dhacdaaba in lagu ammaano gabadhaa waxaa qaba nin maraykana ama nin britaaniya in talyaaniyaa qaba oo iska ladanyi iska ladanyi kuwaasi oo iyagaabu la xidhiidhay nucad muxuu yahay walow acjabatkum baa meesha taalla jawaabkaan iska sida waan iska hayn doonaa waa intaa wax dhacaan ama aan dhaktaro baahdo ama aan kada wa kada kada walow acjabatkum walow acjabatkum markaa kaafir jacaylkaas muuqaalkiisa lagu jeclaanayaa wax dhici kara iimaan yarowga ku dhici kara inuu yahayla alla uu halkaa xogta dadka ogyahay waxa aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale guurka hablaha la guurinayo in xigtada iyo sokeeyahoodu saamayn ku leeyahay islaamkuna waa ka jireeyo weliga markii hore ilaahay wuxuu ihi hablaha gaalada ah ha guursanina raggiyow laakiin dumarkii mu'minaadka ahaa muu odhanin iyaga ragga gaalada ah walaa tankixna walaa tankixna almushrikiin dumarkii mu'minaadka ahaayoo ragga gaalada ah ha guursanina mu odhan cibaaradu saa uma taalla aayadda laakiin walaa tunkixu lmushrikiinaba cibaarada u taalla oo macnaheedu yahay raggiinna hablaha ka mas-uulka ahow ha u guurinina gaalada marka gabadhu inaanay isguurinayna la guurinayo oo ay weli u baahan tahay ayaa markaa ka cad aayadda fankixuuna biidni ahlihinna addoommii baa ilahay uhi ehelkooda idankiisa ku guuriya kuwanna waxaa la yidhahan ha u guurinina ha u guurinin macnaheedu gacantaad ku haysaa wey marka gabadi isma guuriso cidna ma guuriso ilaahay baana kaa ogoo abuurayoo dumarku guuriya waxaa haddii lasoo qaado xaaladoodu waa sensitive caatifadaa iska badan marka waxaa laga yaabaa mid u soo hagoogtay inay ka daba dhacdo dabeedna halkaa dee ku awaro marka qof ka madax bannaan caatifadeeda oo isagu mustaqil ahi waa inuu miisaamo balkan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda lagu hadlaynayo xilwareejinta ilan xilwareejin baa lagu samaynayaa ammaanadii lasoo wado ilaa gashaantii lasoo gaadhsiiyey ayaa lagu xil wareejinaya marka inuu jar ka tuurayo inuu laga haynayo ilaa intay hooyo noqonayso qof ka madax bannaan caaqifadoo miisaamo oo ayaa loo baahan yahay walaa tunkixu lmushrikiina macnaha ay bixinayso wey sida horeynu soo sheegnay markii hore waxaynu soo nidhi gabadh ahlul kitaaba ninka muslimkii wuu guursan karaa iyadoo lagaba fiicanyaynu soo sheegnay laakiin min ahlulkitaabihi gabadh muslimada ma guursan karo يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن حلال السماعة بإلهي sababtuna waxa ay tahay saamaynta gabadhu ay ninka ku leedahay waxa ka badan tuu ninku gabadha ku leeyahay ayaa ka badan marka hadduu nin gaali gabadhan guursado siduu usii riixriixayo diinta kufriguunbay ka agdhowda islaamka uu ka saaraya marka ahlukitaabka sabahaada xalaal maaha ta kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay ana alislaama yacluu walaa yuclaa calayh islaamku in uu sarreeyo oo aan laga sarraynay ninkiiyo gabadhama dabcan maamulka ninka ale marka islaam laga sarreeyo lama ogola wamaa jacala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahayna waddo ay kaga xoog bataan ma ogolaanin taana waa inaad ku baraarugtaayoo qofku noocuu doonayo ha ahaada gaal ama kitaab ha lahaada ama yuu lahaanin gabadha haddii ay muslimo tahay xalaalu maaha taa ha laga warhayo xagga axkaamta dee waa kaa kuu sheegayooo marka hore la daa'ifka waa ilaahaynu dusha ka sheegnayn ayaynu qaayadka ku axkaamtana hal yaxrumu nikaaxu kitaabiyaat inaanu xaraam ahayn waynu sheegnay waa alxukm alawal gabadha kitaabiyadda guurkeeda inu iska xalaal noqonayo iyada oo dee ay nidhi wax ka fadli badan taa muuminaadda ah man hum almushrikuuna aladiina yaxrumu taswiijuhum mushrikiinta uu guurkoodu xaraam yahayna waa kuwe dee waa kuwa aan kitaabka lahayn ulaaئika yadcuuna ilى الnaari wاllahu yadcuu ilى اlmafirati ilى اljannati wاlmafirati biidni alaba baaqoo kala duwan qofna badbaadu kugu baaqaya qofna balaayo asnaagma kara wayubayinu aayaatihi linaasi lacalahum yatadakaruun marka guurka nuxurkiisii baa kaasa waxaa la doonayaa ubadka aad dhalaysa inuu noqdo ubad wanaagsano saalixaho oo loo aayo oo kuu soo duceeya dee kaa ka fikir hooyada kuu soo saari karaysa hooyada kuu soo saari karaysa waatee mar buu ilmuhu aabbaha uga baahan yahay in uu u hiiliyo waa markuu guursanaya bay dhaha soomaalidu hooyadana dee waa la mid hooyadana marka ubadkeedu hililaadka uga baahan yahay waa marka ay guursanaysa inay aabba miir qabada egto aabba wanaagsanoo ubadkeeda dhala wadi kara inay u egto ilaan doorashadu isagu dooranaya mid leeg bayana dooranaysa saa u faham waaya baabkaasi waa kaa guurkii baanaynu gallay aayaadkan laga bilaabo ilaa aayaadka soo socda axkaamtiina waxa ay ka warramayaan guurkii iyo lawaaxiqdiisii annikaax walawaaxiqu nikaax guurka iyo waxyaabaha daba socda ee uu ka mid yahay iilaaga shayga lada aliilaa uu soo socda alkhulca gabadhii oo dalqadaysa dalaaqii iyo furiinki rajciyadii iyo soo ceshigii ciddad cidda tirsiga ay gabadha ciddo tirsan lahayd ciddatulwafaad iyo ciddatudalaaq marka waxyaabahaasina waa lawaaxiqu nikaax nikaaxa marka la sheego waxyaabaha dabagelaya wey waa sharci iyo distoor iyo nidaam samaawi ah oo rabbi uu dhigay oo ummadda asaaskeedaas oo halka xabaddii halka ka ururaya wey gurigu halku ka dhisnaya xabaduhu ka dhisnaya mujtamaca haddii guriga labankiisa tayo loo yeelo sibirka lagu adkeeyo oo umatiin mid adag yahay guriga waxaa loo rajaynayaa inaanu gubin haddii laakiin dhoobo aan rakibnayn uu yahay oo labankiisa xun yahay ayaa wakti buu dili karaa almuxaadaratu alkhaamisata cashara ictizaalu الnisaa fi اlmaxiid aw fi اlxayd labadan aayadoodna waxa ay ka warramayaan guurkii xalaal ha noqdo laakiin gabadh aan la guursan karayna la soo sheegay gabadhii la guursanayay laftigeeda wakhtiyo aan loo galmoonayn ayaa halkan ilaahay uu ku sheegay waa gabadhuna wakhtiga aanay daahirka ahayn ee ama ay leedahay caadada ama dhiigga dhalmada xalaal maaha u tegiddeedu in wax laga dabo lala kulmaa xalaal maaha alla wuxuu uhi wayas'aluunaka cani ilmaxiid waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow xaydka macnaa gabadhii oo xaydna iyo arrinkeeda qul waxaa tidhaa huwa adan waa wasakh waa dhibaato xaydkaasi waa dhib leh factasilu nisaa'a dumarkii ka durka fi lmaxiid meesha ay caadada ku leeyihiin hauga tegina ka durka walaa taqrabuhun hau galmoonnina xataa yadhurna jeeroo ay daahir noqdaanuu ka go'o markuu ka go'o weliba soo dhaafoo fa idaa tadaharna marka ay maydhaan fa'tuuhunna uga taga min xaysu amarakum ullah meeshuu ilaahay idin amruu idiin fasaxay ee taranka ina allaha yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay attawaabiin kuwa towbadda ku dadaala ilaahay in badan u noola wa yuxibu wuxuu jecel yahay almutatahiriin kuwa hufan ee nadaafadda badan nisaa'ukum oorihiinu ragow xarfun lakum beer baydan yihiin fa'tuu xarfakum beertiinna waxaa uga tagtaan buu alla yidhi amaa shi'tum dhinacaad doontaan ama kayfa shi'tum sidaad doontaan waqadimuu lianfusikum nafihiina wax u horu marsada waataquu allah ilaahayna ka cabsada waclamuu waxaa ogaataan annakum mulaaquuhu inaydin isaga la kulmi doontaanoo alla koruuna idin ishortaagi wabashir ilmu'miniin dadka alla rumeeye ilaahay ka tala qaatay sharcigiisa guddoontay u bushaaree khayr ugu bushaaree kuwaas inaana iilanin sababu nusuulka haddaynu horraysiinno sida uu tilmaamayo xadiidka saxiixa ah ee anas uu warinayo waxa uu leeyahy nimankii yuhuudda ahaa ee madiino deganaa waxa caado u ahaa gabadhu marka ay yeelato dhiigga ah lam yu'aakiluuha walam yushaaribuuha walam yujaamicuuha fi lbuyuut karantiinay noqon jirtay waxna lamay cuni jirin waxna lamay cabbi jirin gurigana lalama seexan jirin ee bustaheedu dabadda ayuu ahaan jiray markaa ama iyadaa dabadda ka dabaalaana isagaaba uga guurayaba iyaba waa cajaa'ib way aafaysan tahay ayaa la leeyahay arrinkaa dabiiciga aha ilaahay uu ku keenay ayaa qofka lagu karantiimayn jiray yuhuuddii madiine deganaa dhaqankoodu caynkaasu ahaa diinina ma sheegina waa isqancintoodii uun arrintii haddii nebiga la weydiiyo asxaabtu ay weydiiyeen oo yidhaahdeen dee arrinkanay nimankani sameeyaan madiinba ilaahay baa wayas'aluunaka ku jawaabay horena waxaynu u soo nidhi qur'aanka wayas'aluunaka way ku badan tahay ee waa su'aalaha miisaamane ragga cilmiga leh iyo ka yimaada asxaabta wayas'aluunaka baa inta badan lagaga jawaaba ilaahay baa markaa jawaabtii ka xilqaaday oo waxa la yidhi marka ay xaaladaa ku jiraan waxa la iska daynayaa waa galmada uun gurigu waa halkiisii seexashadu waa halkeedii cunadii iyo mucaamaladii waa halkeedii ilaa intaasunbaa mamnuuca intaasi sababta ay la mamnuuc tahayna dee waa kaa ilaahay tilmaameen yidhi dhib baa ku jirta kolkii dabeedna aayaddani ay sidaa u soo degtay ayaa laba nin ayaa jibboodo asxaabta ka mid aha cabaad ibnu bishr iyo usayd ibnu xubayr laba ninoo saaxiibaba ahe had iyo jeer siiradaad ku wada arkaysa dhacdooyin badan inay soo wada mareen kolkaasaa ay yidhaahdeen dee kol haddii caynkaa ilaahay uhi nimankaa hala khilaafo dee maan uga galmoonaba kolkaasuu nebigu wejigiisii siiro bedelayoo meeshaasu waxaasu ka siqsiqay ay sheegeen kolkaasaa mid wallahi waa kaa inoo cadhocday hadyad baa haddana loo keenay caana ahoo kolkaasuu warkaa lay cabba kolkaasaanu garanay in aanu noo cadhoonin sabab nusuulka kalena waxa uu ahaa ila nimankan yuhuuddu had iyo jeer warbaahin in wax qalada lagu sii daayo oo dadka majaraha laga lumiyo dadka la jahawareeyo la jaanjaamo shaqadooday ahayd xadiid kaleoo isaguna bukhaari ku suganoo jaabiru warinayo ayaa waxa uu tilmaamayaa sababta qaybta labaade aayaddu ay ku soo degtay aayadda dambe nisaaukum xarfun lakum waxay odhan jireen ninku hadduu doono gabadhiisa inuu wax ka dayo oo mucaamaladaa ilaahay uga xalaaleeyeyba uu ka dayo oo xagga hore mooye dhinacyo kale uu ka soo wareego hadda isagoo xubinkii uu ku socda meel kale uu ka soo wareego kaana alwaladu axwala ilmuhu waxa uu soo dhashaa isaga oo indha kala wareegsan axwal waa qofkan cawarane indhihiisu kala jeedaane aada moodayso inuu ku soo eegayo isagoo meel kale eegaya ama isagoo ku soo eegaya aad moodaysa inuu meel kale eegayo labada indhood ayaan had iyo jeer toos soo wada dhacaynine mid baa dhan u jeeda saasa ilmuu noocaasu u yimaadaa bay odhan jireen hadduu hal meel uun ka caadaysan waayo xagga hore ah taana ilaahay wuu fasaxayoo kol haddii meel la xalaaleeyey oo xalaal ay noqotay wax shuruudaahoo lagu xidhayo oo habka iyo wakhtigaamidna ma jiro intaa ilaahay uu sheegay mooyaane laba jeer laba meelood ama laba meelood unbaa u baahan qofku inuu ka dadaalo iska ilaaliyo xaaraan ah edabariyo akhlaaq xumo ah duburta iyo gabadho caadaleh diintii nebi maxamed waa ka gaaloobay qofka labadaa xaaladood ku dhaca buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waaya oo taa horena wuxuu ilaahay tilmaamay xaydkaas inaynu dhibaataya tan dambena nisaa'ukum xarfun buur waa beer dee meesha wax laga beerayo waa la garanaya waa halka wax ka tarmaan meelaha waxba ka tarmaynin udhaqaaqeedu waa foolxumo iyo edhabdaro waayahay marka waxyaabaha aynu ka faa'idaysanayno aayadda ayaa kuwaasi ay ka mid yihiin waxay dhinac kale markaad ka eegto aayaddu tahay ama ku jira almucjizaat alcilmi fi lqur'aan ayay ka mid tahay waa mucjizaadka cajiibka ahe qur'aanku uu sheegay ee xagga caafimaad ahaan iyo tibiga la xidhiidha akhiiran markii ilmahani uu soo geli waayo foosfur burbaa ku dhacay oo tawarumkii iyo diyaargarowgii riximku uu sameeyey gidaaradiisa ayaa burburu ku yimi oo dhaamaj baa yimi dabeedna wakhtigaa waa ilmaynaya waa xanuunsan yahay wuu bukaa waxuu diyaar u yahay ma jiro marka isagoo aan diyaar ahayn meeshii wax ka daydi timaado dhib baa ugu jira iyada iyo isagaba waa laga yaabaa qasabadaheeda iyo qasabadihiisuba inay wax noqdaanoo wasakdaasi ay khalkhaliso oy keeni karta bay leeyihin cuqmi iyo madhalaysnimo oy keeni karta jabti intaaba way ka garaadeen culimadu caafimaadku akhiiran marka cibaarada ilaahay halkan u sheegay qul huwa adan mufasiriintu waxay ku fasiri jireen waa wasik laakiin ereyga adan marka la eego inta uu wasik tilmaamayo waxa ka sii badan intuu darri iyo dhibaato tilmaamayo qul huwa adan waa dhibaato waxyaala ugu jira ninka iyo gabadha akhlaaq ahaan iyo caafimaad ahaanba waxaa laga yaabaa mooral xumada waktigaa ku dhacda inay hamadu kaga guurto xaaladaas qul huwa adan waa waxyaabaha dibiga akhiiran lagu ogaado qur-aanku uu sii tilmaamay wey factazilu nisaa dumarka ka durka haddii la yidhi waa la qayday fi lmaxiil fi lmaxiil waa waxaa la idhahda waa darfun miiniyun makaaniyun waa daraf miiniya barta ay caadada ku leeyihiin wey waa intaasoo qura marka masalay fuqahadu isweydiinayaan odhanaysa gabadhu marka ay caadada leedahay maxaa ninkii xalaal u ah iyada iyo ninkeedu inteeday ka wada mucaamaloon karaan aimo badani waxa ay ku tegeen inta u dhaxaysa xudunta iyo jilibka inay xaaraan tahay inuu kala xidhiidho ama uu ka taabto ama wax ka dayo aimada qaarkoodna waxa ay ku tegeen intaa farjiba uun inuu xaraam yahay galmadun inay xaraamta laakiin wixii kale ee ciyaar iyo mucaamalo ahi inay tahay wax jaa-isahoo bannaan haddii masal imaamu shaafici oo kale ayaa labadiisa qowl laba qowl buu leeyo midna uu ciraaq ku yidhi midna uu masar ku yidhi labadaa ra'yi bay kala raacsan yihin waktigii horena wuxuu qabay fikirka odhanaya intaa dayn xudurta iyo jilibka udhaxaysa inaan laga taaba fikirkii dambe uu qaatayna wuxuu ahaa galmadun inay xaaraanta laakiin waxa kale xalaaliya ula seexan karo kullu shay caadi ninka la idhaahdo masruuq ayaa waxa uu yihi caaishaan weydiiyey laa yaxilu lirajuli min imra'atihi ida kaanat xaa'idan qaala kullu shayin ila aljimaac waxa wuxuu ugu yidhi caaishaay dee waa xogtiida haysa cajiib wey asraarta arrimahaasoo dhan dumarkaasi aadoo laga raajacaya xaaladaa iyadaa ninka maxaa gabadhiisa xalaal uga ah kolkaa waxay tihi galmadunbaa xaaraana caaisha saasay qabtay oo ay ku tagtay iyada naftigeeduna mararka qaarkood igsaambullada ama tusaalayaasha waa iska bixinaysay marka cumuuman qowlka rajaxani waa kaa weye markaa weliba afku ugu dhigay ma ahaa dee waxa aan islahaa masalo weydii baan islahaa caaisha waanaan kaa xishoonaya aa masale iska yara xasaasiyaho casha inaan ku weydiiya waan ka xishoonaya waxay tidhi innamaa ana ummuki innamaa ana ummuk wa anta ibnii hooyadaadaan ahay aduguna inankaygi baat ilan ooryaha nebigu dadka muuminiintao dhan hooyay u ahaayeen marka barablam ma jira iyo balaaye su-aasha u banbax hadduu su-aasha xasaasigaa weydiiyeyna sidaasay kaga jawaabtay xadiidkii nabiga ka sugnaana wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ogabe waa xadiid anas uu warinayo muslim ku sugan isna wuxuu nabigu ku yidhi isnacu kulla shayin ila nikaax galmada un mooye wax walba sameeya sidaasuu samayn jiray bay tihi nebigu galmadun baa ka xaraanahayd bay oo mucaamaladaa iyo dhaqdhaqaaqa kale wuu samayn jiray وكان أملككم لإربه أرنكيسنا وحقوا أهامد إذن كهيس شبابا معناها ده إذن كيدا لمؤمن نفتي سقارة يسموها إلن marka waxa ay leedahay hadii qofka naftiisa uu qayqaaday sidii haba iska joogo soonaha xidhay u gelina khatarta man xaama xawla alxiraa yuushiku an yaqaca fiih seeraha qofka hareeraha xoolaha daasiya inuu ku dhacaa laga yaabo fuqahadu iyo culimmada axkaamtu waxay isweydiiyeen hadduu ninku la kulmo xaaladaa gabadhiisa maxaa xukunku noqonaya way jiraan nas tilmaamaya in la bixiyo xaydku markuu bilowga yahay hadduu la kulmo inuu laba dinaar bixin laba dirham bixinayo markuu xaydku sii go-ayo hadduu la kulmana hal dinaar laakiin xadiidkaas lama xujaysanayo dacfi baa jira sidaa darteed waxa xalku noqonayaa in uu ilaahay uga toobad keeno macsiyo iyo ges xaaraana buu ku dhacay iyo jariimad diinta ilaahay buu fudaydsaday dhib buu isagii oradiiba ku keenay anshixumaa ka dhacday inuu ilaahay toobad keeno ilahay ha u toobad keeno xalku waa kaa goorma u xalaal noqon kartaa gabadhu ninkeeda laba qayb marka la helo oo labadaba aayadda ilaahay uu ku tilmaamay ta hore waxa weeye walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ha u dhowaanina jeeray daahir noqdaan dahura macnaheedu waxa weeyaan kolka uu qofka nijaastii ka joogsato nijaastii marka ay ka joogsato weeye taana caaisha dumarkay la talinayso waxay lahayd laa tastacjilna xataa tarayna alqascata albaydaa xaalado gaara bay dumarka usii tilmaamayso ilaa dhiigga hubsataan inuu aada u dhammaaday ha degdegina oo marxalada iyo marxalada aragtaan bay lahayd caaisha bilaa karka cad aragtaan degdegina bay lahayd xaaladda labaad shardigaa waxaa la socda shardi ah fa idaa tadaharna markay maydhaan weeye markay nadiifsadaan waa inuu kala go-a ay maydhataana marka hadday maydhato inuu ka go-in macno ma jiro haddii uu ka go-onay maydhaninna macna ma jiro marka labada ha isku darmeen isagoo dhammaada iyo iyadaoo maydhata xataa yadhurna iyo tadaharna macnaa waa dahura iyo tadahara labadaa macnay kala bixinayaan waaya markaasay nadaafadii jirtaa markaasaa xaalku caadiya fa'tuuhunna min xaytu amarakum allah iyaduna ixtiraaf weeye halkuu ilaahay idin faray macnaha waxaa la diidayaa meel kaloo xaraama oo meelihaynu sheegaynaya halku ilaahay idin fasaxay taasina iyaduna booskiiba tilmaamaysa alaashaha ilaahay wuu xuseeya wuxu ui in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu almutatahiriin kuwaas towbadda waxay tilmaamaysaa nadaafadda baatinka waa amarkan ilaahay oo la qaatoo la hogaansamaa almutatahiriina waa nadaafadda jirka labadaba qofka muminkaa waa inuu isku daraa aahiran wa baainan qofku aahirkiiyo baainkaba waa ka nadiif muminkaah alawsaakh albaaina waaahira labadaba waa ka nadiif qof muraayad buu ka yahay xagga kore iyo xagga sareba nisaakum xarun lakum faatuu xarsakum anaa shitum nisaakum xarun lakum bal tacbiirka qur-aanka eeg dumarkiina waxay idin yihiin taran oo sideedaba gabadha marka la guursanayo waxa loo guursanayo maqaasidda iyo ujeedooyinka iyo ahdaafta guurka ayuu ka mid yahay in ubad ka soo baxo halkan inuu ubad ka soo baxo ooridan ay ubad dhasho saa daraaddeed baa waxa uu lahaa cumar bnu alkhadaab radia allaahu canhu imra'atun laa talid xasiirun minhaa khayr islaam aan dhalin cawdaa ka khayr roon buu uri cawr jiifiyo un qofkuwa dhinaca hariirya u yeesho kala eryi mayno odayaashii islaamaha cumar kala eryi maayee macnaha wuxuunu ka warramayaa arrinku dee sida uu kusii qofku taranku inuu qofkii tarmo oo dad ka haro waa dariiqada bani aadamku uu ku camirmayo waxaa kaluu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam inama shu'nu fii talaata fi lfarasi wa fi daari wa fi lmar'a haddii waxuu la baasaysanayo baasaysigu uu bannaan yahay saddexday ayaa la baasaysan karaa faraska guriga gabadha markay culimada muxadisiintu sii fasireen waxay dhahaan farasku wuxuu noqon karaa ka caniidka ah ee cayibka ah ee cadowga hadduu kooryanaya inaan kaa dhaqaajinayn hadduu cadowga kuula galayana xakaruhu aanu qabanayn kaa wey guriguna waa ka baasa ciriiriga ahe jaarkiisuna xun yahay nafisna kuma haysid gudihiisa dabadiisiina nafis ma leh gabadhuna waanta aan dhalinaya maayuuqa badan leh labadaasay isugu dareen macnaha kulaylkeeduna waa badan yahay dhalmana ma leh taasay gabadhana ku fasireen markii sharxayeed waa laba dhib baa jira macnaha oo labadii arrimooda lagu dul qaadan lahaa baa israacay waaya ninkuba hadduu dhib yeesho isaguna dee waa yeelanaya cabashadaas xarfu nisaakum xarfun lakum xarfiyadaas waa xigmadda keentay ama nuxurka latiifada lagala baxayo aayadda ayay tahay in ninkiina loo banneeyo dumar badan gabadhiina aan loo bannaynin rag badan iyadu waa meel wax ka soo baxayaano warshad ah haddii fujaan wuxuuna lagu shubaa hal shay subaqa meel baa lagu shubaa caanahana meel baa lagu shubaa biyahana meel baa lagu shubaa hadduu midi ku yimaaduu kula saddexdaba isku darba ka war de wuxuu alla orami waanay naga joogo laakiin weelka wax laga shubayo isagu dee intaasoo fujaan baa lagu shubi karaa ka wax laga shubayo ka laakiin lagu shubayo waa inu mid ahaadaa maadaam warshad ay yihiin taran ay leeyihiin meeshii wax ka soo baxayeen ay tahay de waa inaan beerta midhaheedii la isku qabsanin anaana iyo anaale anaana iyo anaale baa ka dhacaysa haddii markaa midhihii beerta meel kuna lagu wada shubo waa inay kala duwanaadaan hebelkani midhahanuu leeyahay hebelkanina midhahaasuu leeyahay u kala duwanaada waa ubadki iyo taranki iyo abtirsimadii iyo nasabki nisaaukum xarfun lakum guurka marka la guursanaya iyo saaxiibka waa arrinta kala duwaysa weye marka saaxiibka iyo saaxiibadu issukaansanayaan keliya way iska muraadsanayaan waa isdhaafayaan muraadka xaraamta laakiin marka guur jiro guri baa la dhisayaa lamaanuu qofkii doonayaa ubad buu doonayaa raaxuu doonayaa intaasaa isdaba socota guribaa gabadhii guri bay u baahantay ninkiina waa guri ubad bay labadooda u baahan yihiin iyo lamaane ilaahay uhi liyaskuna ilayha litaskunuu ilayha aadam waxaa la yidhi liyaskuna ilayha si xaawo u heshado innagana waxaa la yidhi litaskunuu ilayha si aa u heshataan laakiin saaxiibku wehelna male gurina male ubadna male gabadhii waa la uraynaya waa la jaanjaamaya dabeedna waa la dhaaf waa la jiiray ilmihiina aabbana male gurina male mustaqbalna male halkaasay ugu dhammaata banaanyacba ka dhaca nisaaukum xarfun lakum waa xarfigaas idan dee sida ay ku hagaagayso beertu ayaa ilaahay uu tilmaamay arrimahan soo socdoo dhan waxa ay dawo ka yihiin midhaha soo baxaya inay noqdaan qaar macaan oo ishu ay ku qabowsato rabbanaa hablana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun ilaahay ubadka yaga iyo ooryaha yaga waxaad ka dhigtaa kuwo isha iyadu ay ku qabowsato ubadki iyo ooridu marka ishu ay ku qabowsanayso waa markay dad ilaaha yihiin dad ibliis hadday noqdaan oo kaa farabaxa oo adiga kareed kugu ah markaad aragtaba waad naxaysa faatuu xarfakum amaa shiitum beertiina ugu taga sidaad doontaan iyada qudhigeedu qaybtaa jumlada waa xaakim waxbay kala xukumaysa waxay leeyihin asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim mawaadiicdan oo kale waa xasaasiyo meeshii odayaasha weeye meeshii dhallinyarada waa ku adag tahay waxay leeyihiin quraysh markii aanu ka tagnay maka ee aanu degnay madiina macnaha asxaabtii halkaa u hijrooday dabcan dadku wuu isdhex galayoo dee raggu reerahoodii buu ka soo qaxayoo sibuu isaga baagamuundow yahay rag badan baa markaa carmaliyadii iska guursaday waa la isku meelaynayaa dadka dabeedna isla qabsigii baa lumay dumarkii waxay idhahdeen waxaanoo kale maanaan arki jirin jawiga caynkana iyo mucaamalada sidan may ahaan jirin arrimihii markay soo noqnoqdeene ragga qaarkood ay ku dhaceen ooryihiina ku cawdeen ayaaban la weydiiyey mucallimkii weynaa ee wixii adkaarada loo celin jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas iyo sidaasa ma yeelna saasa dabeedna ilaahay baaba yidhi fa'tuu xarfakum amaa shi'tum qoladii markaa reer quraysheed ayaa garsii helay oo ila anaga xaalad waliba caadi bay ahayd kol hadduu qofku daahir yahay qoladii reer ansaareede iyagu qeydka ku xidhaya lahaa xaaladaha qaarun baa loo mucaamaloon karaa iyaguna waxa weeyaan aayaddu markaa way ka janjeedhaa fa'tuu xarfakum annaa shi'tum anna waa darafoo zamaan iyo makaanba uu noqdaa kayfa waxaan leeyahay kayfiye iyo makaanba amaa shitum meeshaad doontaan iyo amaa shitum habkaad doontaan labadaba maadaam meeshaa mucayanka ah min xaytu amarakum illaahu ay tahay qeydku waa intaas waaya laakiin dee culimada caafimaadku sida ay ka warramaan xaaladaha qaarkood hadduu ninka ku keeni karo caafimaad xumo ama gabadha u caafimaad xumo ku keeni karo ma bannaana liannahu caafimaadka in la ilaaliyo qofka sidiisuu maqsuud u yahay sidiisuu u yahay maqsuud marka wixii aan caafimaadka waxba u dhigaynin wixii aan akhlaaq xumo sii badan ahayn waa jaais wey faatuu xarfakum anaa shiitu waa markaynu sidaasuu la guud maro waxa ilaahay uu tilmaamo kale waqadimuu lianfusikum macnaa midhihiisay ku wanaagsanaanayaan wey waqadimuu horumariya lianfusikum nafihiinna waxu horumariya talow maxaa loo horumarinaya mafcuulkii lama sheegin waxaa la horumarinayaa talow muxuu yahay marka ooriga aad la kulmayso ayaa lagu leeyahay wax horumari waxaas wuxuu noqon karaa cibaado iyo cadiyo labadaba wuu noqon karaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo jideeyey ninku marka uu gabadhiisa la kulmayo jimaac ahaan uu la kulmayo inuu dikriga ilaahay ogaado dikriga ilaahay waa inuu ogaado markuu ninku gabadhiisa la kulmayo hadduu akhriyo ducadan buu nebigu ducada hadduu akhriyo oo walad ilaahay dhexdooda uu habeenkaa ka soo saaro shaydaanku ma dhibi doono allaahumma jannibnaa wajanib shayطaana maa rasaqtana ilaahayow annaga iyo shayطaankana kala foge wixii aad nagu arsaaqda ee ubada iyo xalaashan ana ilaahayow ka durki allahuma janibna wajanib shayطaana maa rasaqtana ilaah annaga iyo ubadka iyagaba shaydaanka ka foge ilaan inkaani ku dhacday shaqo kale ma hayo oo wuu ku ag taagan yahay meel walba ilaa heerkaasu ku ag taagan yahay bismillah hadii hadduu qofku ilaawo wax waliba way dhici karaa khatar cadiim waqadimuu lianfusikum waxaa kaluu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu aroosto ee gabadhaa habeenkaa loo soo xareeyo inuu qabto halkaa foodeeda waa dhallinyarada iyabalaa qolada laba kaclaynayaye halkaa foodeeduu qabanaya dabeetana waxa uu leeyahay allaahumma inii as'aluka khayraha وخير ما جبلته عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلته عليها إلهي waxaan ku weydiistay gabadhan khayrkeeda iyo khayrka aad ku abuurtay waxaanaan kaa magan galay sharkeeda iyo sharka aad ku abuurtay isagiina wuu ka tegayaa wixii lagu abuurayo wuxuu lahaa iyana wuu ka tegayaa biidn illaahi tacaala waqadimuu lianfusikum waa mid weeye waxaan meesha ka baxayn oo ilan kara qofku xaaladahaas oo kale habeenadaa uu niyeysan yahay inuu sadaqo bixiyo in uu sadaqo bixiyo hadduu iska allabaryo waa iska oraydo waa iska fiican waqadimuu lianfusa wattaquu allah ilaahay ka cabsada xaalad walba ilaahay ka cabsaa lagu leeyahy xaalad walba ila mar haddii xuduud iyo xeerar iyo nidaam la dhigayo alla kacabsi baa kugu ilaalin karaa waclamuu annakum mulaaquuh bal taana eeg daba taala haddaad orida meel kaga dhacdo akhlaaqda meel kaga dhacdo nidaamkan meel kaga dhacda iyo qur-aanka waclamuu annakum mulaaquuhu baa lagu inaad ilaahay hortaagayso ogow oo markaa wixii aad ku gaftay dee uu ku weydiin doono marka waxyaabaha dee aynu fiqiga ku soo qaadanay waxaa ka mida halkan aynaan ku sheegaynin gabadha waxyaabaha ka xaraamta ah marka ay xayd leedahay marka ay xayd leedahay maxaa ka xaraana bay nidhi kitaabkaagii ka akhriso waxyaabo badanoo uu ka mid ahaa maxay galmadu galmadaa ka xaraama soom baa ka xaraama salaad baa ka xaraama furiin baa ka xaraama wuu kuu soo tiriyey kitaabku kuwiibaa dib ugu noqon doonta waxaa kaloo baabkii aad ka akhrisan doontaa baabu dahaara fiqiga muddat alxayd xaydka iyo muddadiisa muddada u yar muddada u dheer iyo muddada dhexdhexaadka ah kuwayaalahaas waxa ay ku sugan yihiin fiqiga baabu ahaara ayay ku sugan yihiin aawa halkaasaynu ku dayn wallahu subxaanahu wa tacala aclam